bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa toddobiya labaatanka abril sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud ayaa maanta magaalada mombaaso ee dalka kenya kula kulmay dhigiisa kenya uhuru kenyatta uu casuumad ka helay safiirka dowladda soomaaliya ee dalka kenya danjire maxamed cali nuur americo ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dowladood iyo iskaashi dhexmara labada dhinac wafdiga madaxweynaha waxa ay kasoo kici timeen garoonka aadan cabdulle magaalada muqdisho waxaana la filaya in islaamaanta magaalada muqdisho dib ugu noqdaan marka wadahadaladooda ay la yeelanayaan madaxda dalka kenya ay dhammaadaan madaxweynaha dowladda soomaaliya safarkiisa kenya waxaa ku heliya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya marwaf wasiir yuusuf xaaji aadan wasiiru dowlaha madaxtooyada farax cabdiqaadir iyo mas-uuliyiin kale maalin markii ugu horreysay ee labada madaxweyne ay wada kulmaan tan iyo markii dhowaantan xilka madaxtinimo dalka kenya uu ku guuleystay madaxweynaha cusub ee dalka kenya uhuru kenyatta dowladda cusub ee kenya ayaa doonaysa in xiriir wanaagsan ay la yeelato dowladda soo koraysa ee soomaaliya iyadoo ciidamada fara badan oo dalka kenya ka socdan ay gudaha dalka soomaaliya hadda joogaan kuwaas oo meelo ka mid a gobolada dalka soomaaliya al-shabaab ka saaray wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in halkaas dagaal uu maanta ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaan ilaalada guddoomiyaha degmada balcad iyo ciidamo kale oo ka tirsan milatariga dowladda soomaaliya dagaalkaas oo sabey khasaaro ayaa warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyahayaga maxamed nuur amiin dagaalo aad u xooggan oo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa goordhaway ka bilowdeen gudaha degmadaasi iyadoona haatan xaaladda ay u muuqato mid faraha kasii baxayso dagaaladan ayaa sida la sheegaya waxaa laysu adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo aanan la sheegi karin khasaaraha dhabta ee ka jira degmadaasi iminka dagaalkan ayaa sida la sheegaya waxa uu salka ku hayaa ka gadaal markii isbaarooyin dhowra oo kusoo badanaya muddooyinkii ugu dambeeyey degmadaasi ay ciidamadooda xoogga dalka soomaaliya amar ku siiyeen in laga qaado isbaarooyinkaasi inkastoo uu ka madax adeegay guddoomiyihii hore ee degmada balcad oo dhowaan xilkii laga qaaday waxa uuna sheegay in aan laga qaadi karin isbaarooyinka u yaala gudaha degmadaasi taasina waxay ay sababtay iskudhac labada dhinaca iyadoona sida haatan lasoo sheegaya khasaaraha uu gaaraya hal askari oo ka tirsan ilaaladii guddoomiyihii hore ee degmada balcad oo ku geeriyooday goobta iyadoona la ogeen khasaaraha rasmiga ee ka jira dagaalka halka uu ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe haatan waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliya ayagoona isku geedaamay xarunta degmada balcad halkaasi oo ahaa meeshii ugu dambeysay ee shaqaaqada ugu badan ee ka dhacday sida ay sheegayaan dadka deegaanka ayaa waxa ay ku waramayaan in haatan xaaladda ay u muuqato mid xoogaa kasoo hagaagaysa sidii hore iyadoona dadka ay isku diyaarinayaan barakac iyo sidoo kale inay isaga baxaan goobaha lagu dagaalamaya iyadoona laga fila kara inuu dib halkaasi dagaalka ugu soo noqdo ilaa iyo haatan kama hadlin saraakiisha hogaaminaysa dagaalkaasi ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dhanka maamulkii meesha laga saaray ee degmada balcad waxaana arrintan ay salka ku haysaa khilaafyo soo kala dhexgalay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada balcad kuwaasoo dhowaan isku khilaafay isbaarooyin dhowra oo kusoo badanaya muddooyinkii dambe degmadaasi balcad iyadoona kal hore istika ay ka qortay isbaarooyinkaasi wasaaradda maaliyadda soomaaliya maxamed nuur wardhe redio muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa dhegaystayaal maxamed nuur amiin oo magaalada muqdisho jooga dhinaca kale baarlamaanka dalka soomaaliyana kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho maanta waxa ay kaga doodeen heshiiskii dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan ee dhowaan dalka turkiga uu ka dhacay waxaana baarlamaanka soomaaliya ay diideen in wax muushina laga keeno wadahadalladaasi hadda u socda maamulka somalilan iyo dowladda dhexe ee federaaliga ah maxamed nuur amiin ayaa warbixintan mar kale magaalada muqdisho kasoo diray kalfadhi ay maanta baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ku yeesheen golaha shacabka soomaaliya ayaa waxa ay ku laaleen mooshin dhowaan ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya u gudbiyeen guddoonka sare ee baarlamaanka kaasoona sheegayay in golaha shacabka la hor keeno heshiiskii dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu la galay madaxweynaha maamulka somalilan ee magaalada ankara ka dhacay waxaana mooshinkani ay keeneen tiro xildhibaano ah lagu sheegay inuu yahay mid ku xadgudbayo sharciga baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale dastuurka waxaana ugu horrayntii fadhigaasi hadal ka jeediyey shir guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad qodobka kontonaad ee dastuurka oo cinwaankiisu yahay mabaadi'da federaalka ee jamhuuriyadda federaalka ayaa faraya in xukuumadda federaalku gasho wadahadal iyo dib u heshiisiin lagu xaliyo wax walba oo khilaafaad haddaba waxaan hadal jeedintan idinku xusuusinayaa inuu golaha shacabku ku asixiyey barnaamijka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiirada wasaaradaha xukuumadda kan fadhigii koowaad fadhigiisa saddex iyo labaatanaad ee ay taariikhdu ahayd saddex iyo tobankii novembar laba kun iyo labiyo toban inta ay xukuumaddu haysato kalsoonida golaha waxay mas-uul uga tahay awoodaha uu dastuurku u asteeyey lagumana farakashan karo mooshin ayay xildhibaanla keeneen oo ku aadan ajandaha golahan in lagu soo garo dood ku saabsan wadahadal ee dowladda federaalku la gashay soomaaliya arrinkaas isaga ah oo ay ku doonayaan in looga doodo war mulkiyadkii ka soo baxay oo ay ka dalbanayaan inuu goluhu arrinkaas isagaa ka doodo waxaan u aragnaa inay tahay ku xadgudub awooddii laanta kulid golaha shacabka golaha shacabka awoodihiisu waa ay cad yihiin hay-ad kale oo soo faragashan kartaana ma jirto hawlaha uu u igmaday laanta fulinta oo uu kula xisaabtamayo oo uu ku kormeerayo oo uu kuogeynayo golahani ma carqaladayn karo wixii carqaladaynayn haalixaba noqon karo sidaas awgeed mooshinkaas waxaan u aragnaa inuusan sharciga waafaqsanayn golahana aan la horkeeni hadalkani ka soo baxay maanta guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu dhabarjab ku noqon doonaa tiradii xildhibaanada ahaa ee mooshinka ka keentay shirka magaalada ankara ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan halkaasi ku dhex maray ayagoona qodobo dhowra oo laysku afgartay shirkaasi lagu soo kala saxiixday waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey baarlamaanka soomaaliya oo ku jiray gudashada waajibaadkiisa qaran maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho dowladda maraykanka ayaa si cad u sheegtay inay si xoogan u taageerayso xasiloonida iyo midnimada dalka soomaaliya xilli uu socdo wadahadallada u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan taliyaha xogyaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha siyaasadda wendy sherman oo kulan la qaadatay madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxamuud siinaanyo washington booqanaya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay inay kala hadashay danaha labada dhinac oo ay ku jiraan xasiloonida dimuqraadiyadda maamul wanaagka iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaay sheegtay in dowladda maraykanka ay taageerayso sii socoshada wadahadallada u dhexeeya xukuumadda soomaaliya iyo maamulka somalilan ee waddanka turkigu uu dhexdhexaadinayo taliyaha xogyaha arrimaha dibadda maraykanka wendy sherman waxay sheegtay in washington ay taageero xoogan siinayso nabadaynta iyo midnimada soomaaliya shirkii dhowaan turkiga ku dhex maray dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan ayaa lagu ballamay in wadahadallada lasii wado iyadoo la yska kaashanayo arrimo dhowr oo amnigu ka mid tahay warkii ood ka dhegeysanayseen radio wardheer khayaarta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa naga intaa